جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qaybisay deegaanka shaw ee wilaayadaas taliska ciidanka dowladda saliibiyadda ee uganda ayaa xaqiijiyey in diyaarada ay ugandha leedahay ay ku burburtay duleedka magaalada muqdisho in ka badan kun qof oo ka mid a bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga degmada dhobley ayaa ka faa'iidaystay jowladii dacwiga ahayd ee ka socotay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada jubbada hoose beesha reewa sharmaarke ayaa beeca la gashay mujaahidiinta kadib kulan beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas dowladda ridada masar ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka ay shaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan taliyaha maleeshiyaadka murtadiinta b s f ayaa ka badbaaday iskuday dil kadib weerar ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo isniina taariikhda hijrigana waa labaatanka bisha rabiicul awal sanadkana waa kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada baraxow ee degmada baardhere taasoo saldhig u ah maleeshiyaadka murtadiinta waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka liisku adeegsanaya laga maqlayay xaafadaha degmada baardhere oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado ee koonfurta dalka soomaaliya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadu ay ka qeybisay deegaanka show ee wilaayadaas faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay cabdiqani maxamed waxaan helay shan neef oo ari ah waa aad baan ugu faraxsanahay wax badan aan soo marnay wax yaroo gaalada ayna sii jirtay oon isku diri jirnay aan soo marnay ilaahay mahaddiis ilaahay baa ku mahadsan ee, bacda allahna waxaa ku mahadsan mujaahidiintii nidaamkaa nooga qaybisay boqolaal qofood oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa si weyn uga faa'iidaystay sakada xowlaha nool oo laga qeybiyey deegaanka show ee hoostaga degmada jalalaqsi ee wilaayada hiiraan bulshada deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga degmada jalalaqsi gaar ahaan masaakiinta iyo fuqarada ayaa isugu yimid deegaanka show iyagoona halkaasi mujaahidiinta kala wareegay xoolihii sakada ah ee loogu talagalay qaar ka mid ah dadkaasi ayaa la siinayey min hal neef oo geel ah halka kuwa kalena la siiyey min shan neef oo ari ah waa kuwan iyagoo shucuurtooda ka waramaya bismillaahi alxamdulilah ilaah baa mahadle anigoo ka socdo tuulada wardheen joogo eh, degmada show lii siiyey hal oo qaalin geela lii siiyey mujaahidiinta allah barakeeyo jihaadka allah kor ka dhigo gaalada allah ha jibiyo ilaahay idinkiisa islaamka kor allah u qaado gaalada allah ha jibiyo ilaahay ruuxbi allah ku rido ilaahay idinkiisa ilaaha mahadsan oo naga dhigay islaam oo iimaanka iyo islaamnimada lagu sugay ilaahaan ku mahadinnaa anigoo ah hilowla yacquub maxamed hal geel maanta ina lii siiy cabana usoo dhixin maalina usoo dhixin oo xaq ilaahay oo sidiinta kasoo jaray oo ku heli ragna usnoo soo shaqeeyey oo dowlad islaami ah in allaha barakeey ninkii soo shaqayni usna allaha barakeey dowladda islaamka oo ku dhex noolnahay khayr allaha sii ununkana ilaahay ha ha nagu imaanay intii soo gaarto walaayadan u ducaynaynaa ilaahaan ku mahadinaynaa cabdiraxmaan yuusuf aa la yiraa waxaan joogaa ee, degmada jalalaqsi marka aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay ee, maanta ee, xoolihii sakawaadka masaakiinta loogu tala galay oo na soo gaari khaasatan aniga magacayga ee cabdiraxmaan eh, waxaan helay shan neef oo ari ah waa aad baan ugu faraxsanahay wax badan aan soo marnay wax yaroo gaalada ayna sii jirtay oon isku diri jirnay aan soo marnay ilaahay mahaddiis ilaahay baa ku mahadsan ee, bacda allahna waxaa ku mahadsan mujaahidiintii nidaamkan nooga qaybisay aad baan u faraxsanahay waana u ducaynaynaa mujaahidiinta guud ahaan mujaahidiinta meel walbay joogaan marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay ilaahay horta allaha xifdiyo iyaga allah xifdiyo amiirka guud iyo kuwa ugu hooseeya oo askarta ah oo mujaahidiinta kuwa ugu hooseeya kuwa ugu sarreeya insha allah waxaan leeyahay ilaahay horta ha xifdiyo ilaahay taladoodana mid allaha ka dhigo waxaan leeyahay gaaladan lagu soo duushina mid cad iyo mid madow waxaan leeyahay ilaahay ha jibiyo meel walbay joogaan allah jibiyo walaalahayn meel walbo muslimiin lagu haystana ilaahay ha u gargaar shabaan joogaa maanta shan neef waxaa isii walaayada inay guulaystaan waa dhaqaalaysanaa wilaayada hiiraan waxaa si toos ah uga bilaabatay qaybinta sakada xoolaha nool waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socdaa deegaano kale oo hor leh ay ka qaybiso sakada xoolaha nool mahadsaned cabdiqani taliska ciidanka dowladda silibiyada ee ugandha ayaa xaqiijiyay in diyaarad ugandha ay leedahay ay ku burburtay duleedka magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya dowladda uganda waxay xaqiijisay in diyaaradda burburtay khamiistii lasoo dhaafay ay milkiyadeeda leedahay xukuumadda uganda islamarkaana ay qayb ka ahayd howlgalka ashacadoladirnimo ee ka socda soomaaliya felix kalaya ee j o ah afyeenka ciidanka u b d f ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in diyaaraddu ay ku burburtay meel ku dhow degmada afgooye waxyar kadib markii ay ka kacitsintay xerada xalana ee magaalada muqdisho dowladda uganda waxay muujisay shakiga ay ka qabto waxa sababay shilka iyadoo ku baaqday in la sameeyo baaritaano dheeraad ah ugu yaraan afar qof oo la socday diyaaradda ayaa lasoo badbaadiyey felix kalaya j ayaa intaasi ku daray in diyaaraddu ay ku socotay saldhigga belidogle oo uu ku yaal saldhigga ugu weyn ee ciidanka maraykanka ay ku leeyihiin soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay oo ay burburaan diyaarado ay dowladda uganda uga qayb qaadanayso duulaanka lagu soo qaaday dalka soomaaliya ilaa iyo laba diyaaradood ay uganda horey ugu weysay soomaaliya ilaa iyo haddana wax magdhow ah uguma helin waxa loogu yeelo qaramada midoobay aad baad u mahadsan tahay marwan in ka badan kun qof oo ka mid a bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaano hoostaga degmada dhoobli ayaa ka faa'iidaystay jowladii dacwiga ahayd ee ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bashiir muxidiin abwaayman ayaa warbixintan inoo diyaariyey jowladii dacwiga ee loogu magacdaray balliquucani walow aayah toddobaadyadii ugu dambeeyeen si toosa uga socotay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose markan jowladaas waxa ay gaartay bulshada muslimka ah ee ku dhaqan deegaana hoostaga degmada dhoobley الدرس الثالث أقسام التوحيد وأقسام الشرك بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات
waa bulshada ku dhaqan deegaanka yara oo meel gaar ah ku qaadanaya duruus sharci oo xamlada dacwiga qayb ka ah kun laba boqol siddeed iyo toban qofood oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyo arday kuna sugan deegaanada yara iyo goodaaya ama banka jira ayaa si weyn uga faa'iidaystay dowlaadka sharciga ee ka socda deegaanadaasi ardayda ayaa dhankooda qaadanayay duruus ku saabsan xamlada dacwiga ay waddo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose الدرس السادس الدرس الثاني شروط الصلاة شروط الصلاة وهي تسعة وهي تسعة الإسلام الإسلام والعقل والعقل والتمييز والتمييز ورفع الحدث ورفع الحدث suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa si aad ah u soo dhoweeyey jowladan dacwiga ee sida aadka kaga socota degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana joognaana deegaanka yara oo ah deegaan hoostaga wilaayada dhoobley waxaan xidhaynaa bifadlillaah wa karamihi duruus socotay muddo bil ah oo ay duruustii dacwatul aryaaf oo si guud wilaayaadka u wada socotay qaybta wilaayada dhoobley gaar ahaan deegaanka yara runtii waxay ahayd maaragtay fursad qaali ah oo dadka deegaankan degan ayna weli helin in dad socdo oo ducaad oo iska socdo oo marmar ma ahan fursaddan oo kale oo muddo bil ah ay culimo maaragtay khayr raasiye ee dhex joogaan dadka oo kutub kala duwan oo fara badan ay akhriyaan oo dacwo badan ay ka gutaan waxa ilaahay loogu mahdiyo degaankuna uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay ugu dambeynna waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada yara iyo goodaaya oo soo bandhigaya qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen iyagoona ugu dambeynna ka warbixinaya كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
annagoo dhib ku jirno mugdi ku jirno macalimiinoo imaadeen waxbaran ilaah mahadle waxaan qaadanay warqada noola qeybiyey oy ku qomi- ay ku qoriyeen duruusi muhiima waana baranay ilaahay baa mahadle qur-aanka kariimkan waa nalaga saxay ilaahay baa mahadle salaadan waa nalaga saxay ilaahay baa mahadle alxamdulilaahi macalimiinta waxna baro wax- wax naga saxayn dembigooda allah ha dhaafo khayr allah ka siiyo miisaanka xasanaadka allah u saara waxaan kaloo qaadanay ki- kitaabka duruusul muhiima asagana waan baranay alxamdulilah waa anigoo cabdirasaaq cabdilla xasan oo jooga yara deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo weli si dardar leh ay kaga socoto jowladan ayaan soo gudbin doonaa ducaadda iyo halka ay gaaraan maalmaha soo socdo insha allah mahadsanid bashiir beesha reer ugaas sharmaarke ayaa beeca la gashay mujaahidiinta kadib kulamo beesha iyo mas-uuliyiinta wilaayada gado ugu soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada gado casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya نحن قوم أعزنا الله بالإسلام kulankan ballaaran oo socday muddo afartan iyo shan maalin ah islamarkaana barbar socotay dowro magaceedu yahay sacad ibnu mucaad waxauna dhex maray wilaayada islaamiga gado iyo beesha reer warsharmaake oo ka mida beelweynta sida ee degta gobolka gado kaasoo ka dhacay deegaanka ilbeete oo hoostaga degmada baardheere beesha reer warsharmaake ayaa kulankaasi waxay kasoo saareen bayaan qodobo dhowra ka kooban oo beesha ay ku midaysan tahay lambar kow beeshu waxay si buuxda u qaadatay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo fulinteeda insha allah lambar labo beesha waxay isla qaadatay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal insha allah beesha waxay ka soo horjeedaa xaraashidda dhulka badda oo ay wadaan maamulada dabadhilifka ah ee uu cadowgu ka dhisay geyga soomaaliya sidoo kale beesha reer waasharmaake ayaa beeca la galay mujaahidiinta waxaana ka qaaday sheekh fu'aad waxaan ballan ku gelaynaa oo allah kula ballamaynaa kitaabka alle inaan u gargaarno raayada tawxiidkaan kor u qaadno inaan ballan ku galno diinka ilaahay inaan difaacno haddaan nahay reer usagaasha sharma arkay inaan kitaabka ilaahay kor u qaadno نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا
waxaa sidoo kale kulankaasi kelimaad ka jeediyey waxgaradka beesha reer waasharmaake iyo ugaaska beesha maxamed nuur xirsi isagoona ballanqaaday inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka annaga beesha reer ugaashar maarka ah oo ka soo jeeda gobolka gado hadafkii ujeedkaan leenahay wuxuu ku aruursan yahay bayaanka laga akhriyay meeshaas ayuu ku aruursan yahay waxaan go'aansanay jihaadka nafya maalba inaan garab istaago waxaan go'aansanay gaal iyo gaarraa inaan ka fogaano aan ballan qaaday inaan ku hogaamiyo ama aan ku hago qabiilka aan naqiibka u ahay ama nabadoonka aan u ahay u doortay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka waxaan si guud ooga soo horjoodnaa gaalada oo aan ka qaadanay baro iyo murtadiinta iyo wixii ku xeeran ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay marti sharaf kala duwan oo ugu horeeyo gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gado naqiib ibraahim maxamed cigaal iyo ugaaska guud ee beesha hubayr maanta ballanta halkan aad ka qaadeen waad noo wada qaadeen reegaa sharmaakow allahu akbar indhihii mareexaan baad tihiin intaasoo qarnibaad mareexaan dhaqan ku hogaaminayseen ama beesha sida dhaqan ku hogaaminayseen maanta waxaa laydinka rabaa insha allahu raxmaan oo ballan aad qaateen inaad jihaadka lagu hogaamiseen annaguna waan ku dabafaysannahay dadaalkiina wallaahi lama koobi kara kurbada iyo wanaagga iyo fahmada maantana saaran waxaan koobi karna ma ahan markii hore jihaadka waad garab istaagteen culumidiina iyo raggiina dhallinyarada ku jiray maanta odayaashiina dhammaantiina haddaad soo garab istaagtaana waxaan u malaynaynaa hoggaanka islaamka inaad noqon doontaan insha allah allahu akbar waana tiina waana noqonaysaan insha allahu haddii ilaahay idmo qabaa'ilida gobolka waxaan leeyahay reer gedo walaalahena inaan ku dayano beesha aan ka dhashay ay ka kow ka tahay oo deegaankeeda aan joogno oo reer huweereed uu ka ballaawdo kulankan ayaa ahaa mid siyaarsara loo soo hagaagsamay islamarkaana ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socday xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo beesha reer uga sharmaake ee uga arrinsanaysay garab istaagga shareecada islaamka ayna beeco kula gashay mujaahidiinta bariga afrika mahadsanid casaam dowladda ridada masar ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka ay shahaadaladirirka ah ee isku magacaabay somalilan sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed
xukuumadda masar ayaa war ka soo saartay u safridda dhulka uu ka taliyo maamulka ridada ah ee somalilan qaahira ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan somalilan maadaama ay xadidan tahay awoodda halka ay ku leeyihiin waxaa kale oo masar ay tibaaxday in muwaadiniinteedu keliya ay raacaan tallaabooyinka iyo tilmaamaha kaga imaanaya xukuumadda riddada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho tani ayaa imaanaysa kadib markii maamulka riddada somalilan uu dhowaan soo saaray amar lagu xirayo maktabadda dhaqanka ee masaarida taasi oo ku taalla hargeysa somalilan ayaa sidoo kale u qabatay shaqaalaha masaarida in ay somalilan kaga baxaan toddobaatan iyo laba saacadood dhanka kale etoobiya ayaa hub badan gelisay maamulka riddada ah ee puntland oo diidan habmaamulka xukuumadda xasan sheekh sidoo kale waxaa khilaaf ka dhex oogan yahay kooxda riddada iyo maamulka koonfur galbeed kaasi oo isna salka ku haya bixitaanka ciidanka gaalada etoobiya iyo imaanshaha ciidanka riddada masar mahadsanid yaasir ugu dambeyntiina taliyaha maleeshiyaadka murtadiinta b s f ayaa ka badbaaday iskuday dil kadib weerar ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka waqooyi bari ee dalka soomaaliya abushayba ayaa warbixintan inoo haya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaa weli ka taagan xiise dagaal oo u dhexaysa maleeshiyaad ka tirsan maamulka isku magacaabay puntland iyo kuwo kale oo daacad u ah dowladda kaafirada maraykanka wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa tilmaamaya in weerar culus lagu qaaday gaari uu la socday taliyaha ugu sarreeya maleeshiyaadka b s f ee qaabka shaaridiriirimo u abaabulan jenaraal maxamuud cismaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu ka badbaaday iskudaydil kadib markii rasaas culus lala helay gaarigii uu watay ilwareedo ayaa sheegaya in gaari noociisu uu yahay langrusel oo uu la socday jenaraal maxamuud cismaan weerar toosa lagu qaaday kadibna maleeshiyaadka ilaalada u ah iska cabin adag ay sameeyeen sarkaalkan weerarka ka badbaaday ayaa xurguf xogan waxa ay kala dhexaysaa maamulka murtasiciidani bishii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale iska horimaadyo waxay labada dhinac ku dhex mareen isla magaalada boosaaso mahadsanid abuushayba warkii subaxnimona saaka waa naga intaa